in ka badan boqol dal oo xubno ka ah imf ayaa ballan qaaday inay bixinayaan lacago gaaraya saddex boqol soddon iyo afar milyan oo dollarka maraykanka ah oo qayb ay uga qaadanayaan barnaamijka deynta looga khafiifinayo soomaaliya sida ay shaacisay hay-adda lacagta adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo imf soomaaliya oo lagu leeyahay deen gaaraysa shan dhibic saddex bilyan oo dollarka maraykanka ah ayaa waxaa deynta looga khafiifinayaa barnaamij gaar ah oo lagu kaalmeeyo dalalka ugu saboolsan dunida balse sidoo kale imf ayaa horay u sheegtay in soomaaliya si aan laga filayn oo soo kabasho deg deg ah dib u habeen ay ugu samaysay dhaqaalaheeda bayaan ka soo baxay imf ayaa lagu yidhi maalgelinta maanta loo ballanqaaday soomaaliya waxa ay u sii dhoweynaysaa inay hesho ansixinta kama dambaysta ah taasi oo si weyn u yarayn doonta deynta guud ee lagu leeyahay una oggolaanaysa inay hesho khayraad cusub oo lagu bilaabo kobaca dhaqaalaha dalka iyo yaraynta saboolnimada sida ay bayaankaasi ku sheegtay agaasimaha maamulka i m f kristalina georgieva tani waxa ay si cad u muujinaysaa in xubnaha i m f ay garowsan yihiin ballanqaadyada xooggan ee joogtada ah ee soomaaliya ay ku samaynayso isbeddello maaliyadeed inkasta oo ay jiraan caqabado badan ayay tireen guddiyada fulinta i m f iyo bangiga adduunka ayaa horraantii bishan ansixiyey in soomaaliya ay u qalanto in deynta looga cafiyo barnaamijka magaciisa loo soo gaabiyo h i p c ee dalalka ay saaran tahay deynta aadka uga tanka badan ee aan iska bixin karin si ay u guulaysato ansixinta rasmiga ah soomaaliya waa inay sii wadaa in ay muujiso hanaanka maaliyadeed ee lagu qanci karo taasi oo wax badan ka caawin karta ayaa lagu yidhay sidoo kale bayaankan